asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan inta badan howlaha farada badan ku wadaagno innaga oo kolba dhinac hor leh ka eegayna ama qayb intaan soo qabanno si fiican u eegayna waxaan ku jirnaa barnaamijkii doqonnimada doqonnimadu dee wax wanaagsan ma ahan noloshana qayb kuma laha waa markii doqonnimada laga hadlayo sababta oo ah dee doqonnimadu nolosha horumar uma keento ee waxay u keentaa dib u dhac iyo maaragtay garasha xumo iyo tabardaro iyo liidnaan waana midda ummadda soomaaliyeed ee shanta soomaaliyeed loo yaqaano ku habsatay taasoo ah in madax iyo minjaba aan la isdhaamin waad is leedahay dadku dalka iyagu ma laha miya dadku xukunka ma laha miya dadku nolosha iyagu ma laha miya dadku ujeedooyin iyo wax soo saar ma lahan miya dadku horumar iyo waxbarasho ma lahan miya war aqoon-yahankoodu muxuu ahaa waxoo dhan baad la yaabaysaa markaad dhinacyo badan ka eegto taas oo doqonnimadii farada badnayd ee odayaashii hore soomaaliyeed ay dadka soomaaliyeed uga digi jireen ama ay ka hadli jireen aad ku arkayso inay adda dhigtay oo intay adda dhigtay ay ku biyo dhigtay oo haddii eebbaid mahayo weliba intay candha keen ay waarwaarisay markay waarwaarisayna ay maaragtay af iyo adinba la hadhay oo ummadda soomaaliyeed cilladaha haystaay waxay u badan yihiin doqonnimo teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa waxaa la yidhi ninbaa wuxuu arkay nin qufacahaya ayuu arkay ninka isaga ee qufacahaya ee aada u qufacahayaay waxau ahaa nin markii hore geeldhac ahaa waxaa ka daraa geeldhaca bakhayl ayuu ahaa bakhaylla waa ahaa geeldhacna waa ahaa wuxuu ahaa nimaan xirsiga balqinin xirsiga maaragtay ama dhowrtada bowdka ee ooda la dhigo ee lagu balqiyo caanaha loo balqiyo kuwa aan irmaanka haysan ayuu ahaa ninku adadag wuxuu ahaa nin aan waxba laga dhedhaminin ninka isagiihi marka waagii dambe dee bowlicunna waa aha ayaaba hal t bay u kala goysay waagii horena soomaalidu markay t bay kala goyso dee geed unbaa inta loo waabo yaa la karantiili jiray halkaasuuba maaragtay murugo ugu dhiman jiray waa inta badan iyo soomaalidii qaabka darayd qaybo ka mida markaan ku leehay qaabka darayd waxaa weyda qofka haddii cudur haya in loo karantiilo ma ahan markaasaa ninka odagaa wuxuu yidhi xaggee lagaa gaadhay oo u waraystay wax macno u sheegi waaye markaasuu yidhi waxaa la yidhi doqoni qufacday meel laga raacayna ma oga doqoni qufacday meel laga raacayna ma oga ayaa horay loo yidhi wy taasoo noqotay maahmaah oday ka soo gaadha oo iyaduna aad iyo aad u feedho weyn midaasoo ina tusinaysaa doqonnimadu inayna xitaa dareemaynin meelaha laga gaadhay ama meelaha dhibaatooyinku ay ka soo raaceen ama xaqdarrada ay malafsatay ee iyada lafteedii dhibaatada ku noqday ama urugta iyo xanuunnada ay ka qaaday taasoo ah doqonnimadu inay ku gelinayso dhibaatooyin fara badan taasoo aadan ka fiirsanaynin maaragtay uqubo inkaar aweyti iyo waxyaalo la mid ah oo carrada ka badan kuwaasoo laga yaabo doqonnimadu inay karaamo moodo inay dadka dhacdo ama ay caytanto ama ay ka nixiso ama ay waxooda boobto ama ayna waxba bixinin ama bakhaylnimada ay ku adkaato waxaasoo dhan doqonnimadu inay karaamo moodo ayay dhibaato ku tahay waxa iyadu ay karaamada moodayso o dhan ayay dhibaato ku tahay waxaa kaloo meesha yaalla isla weyni iyo maaragtay xoogaa xoog sheegad ah iyo shafkufaan taasoo laga yaabo doqonnimadu inay marka dambe iilka kula ekaysiiso mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idam eb waxaa la yidhi dhuumashada uu dhabarku muuqdo dhiggaagay ku tustaa dhuumashada uu dhabarku muuqdo dhiggaagay ku tustaa